بسم الله الرحمن, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, الحمد لله رب العالمين والصلاة, والصلاة والسلام على أشرف أشرف المرسلين المرسلين نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم, ومن تبعهم بإحسان بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيها الإخوة والأخوات يسر يسر إخوانكم في منهج أونلاين أونلاين أن أن يقدموا يقدموا لكم هذه المحاضرة المحاضرة والتي والتي هي بعنوان يا من يعيش سن الشباب كيف تكبح شهوتك للشيخ أحمد عبد السلام آدم عيد والآن والآن نترككم, نترككم مع مع المحاضرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخواني في الله waxaa mowduuceena maanta uu yahay oo majliskii afraad ee majaalisteennii taxanaha ka mid ah yaa man yaciishu sina ashabaabi kayfa takbaxu shahwatak wuxuu ciwaanku yahay yaa man yaciishu sina ashabaab qofka ku nool da'dii dhallinyarnimadow kayfa takbaxu shahwatak sidee ayaad u xakamayn kartaa shahwadaada waxaa looga jeedaa ashahwa aslu shahwa waxaa la yidhaha maa tamiilu ilayhi nafs waxay naftu u iilanaysay jeceshahay min almaali waاljaahi wanaxwi dalik maalka sharafta waxa weeyaan adduunyada zaraca wax allo waxay naftu jeceshay u iilanayso waxaa lagu iطlaaqaa inay tahay shahwat nafs qur-aankuna macnaha caamkaa iyadoo tilmaa iyadoo looga jeedo waa ku soo aroortay oo ilaahay waxa uu yihi subxaanah
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلهي مركا شهواتك وجمع شهوة أهل waxa uu ku tilmaamay waxyaabaha aayadda lagu sheego dhan inay yihiin min ashahwa hadday dumarkii tahay zaracii beerihii nimcoolaydii maalkii faraha badnaa waxyaabahaas oo dhan waxaa lagu idlaaqo lagu tilmaamay inuu yahay shahwa min shahawaati nufuus laakiin maqsuuduna bi hadihi الshahwa inaku waxaynu uga qastaynaa oo muraadkeennu uu yahay shahwada halkan ku soo aroortay waa shahwatu lfarj doonista yacni waxa weeyaan xubinta taranka ama jimaaci iyo waxyaabaha la midka ah oo qofka ku beeran waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu inoogu abuuray baahida cuntada iyo cabbitaanka iyo waxyaabaha la midka ah ayay inoogu beeran tahay baahida farjiguna idanta aan uga qastayo qof kastoo marxalatu shabaab nool sidee uu shahwadiisa u xakamayn karaa taan uga jeedaa marka waa shahwat lfarj waxay bacdu lxukamaa uu ka soo raray ibnu xajar fii fatxi ilbaari inay yidhaahdeen alasnaanu arbaca xilliyada la maraa waa afar sin الطفuuliya wa sin الshabaab wa sin اlkuhuula wa sin الshaykuuqa yacni afartaa da-ood ama afartaa marxaladood in la maro ayaa bacdu اlxukamaa uu ka soo naqliyey ibnu xajar calayhi raxmat اllah sin الطufuuliya waa da-da caruurnimada markaad dhalato kadib ilaa intaad ka qaangaadhayso sinu shabaab waa qaangaadhkaaga laga bilaabo ilaa soddon jir ilaa afartan jir sinulkuhuula da'da garhmadoobaha la idhaa weeyi waa afartanka laga bilaabo ilaa lixdameeyaha laga gaadho sinu shaykhuukha waa da'da odaynimada qofku markuu duqoobo ee uu weynaado waa laga bilaabo lixdan jirka iyo wixii ka dambeeya markaa qofku afartaa marxaladood ayuu maraa marxaladuu ugu quwada iyo awoodda badan yahay ee la rabo tamarta ilaahay geliyey inaanu u adeegsan daacada ilaahay mooye wax kale marxaladuu ugu awoodda badan yahay ilaahay inuu kaga baqo awooddiisa waxa weeyaan laga rabaana waxa weeye marxalatu shabaab laga bilaabo marxalatu lbuluuq ilaa afartanka kelmadda kayfa takbax kabxigu luqada carabiga waxaa kabxiga la yidhaahdaa waa xakamayn ama joojin oo waxaa loo isticmaalaa daabadda neefka xoolaha ah xadhigga haya ama xakamaha faraska lagu haya marka qofkii raakibka aya fuushanaa oo xakamihii faraska ama xadhiggii ku xidhnaa uu sidaa usoo qabtay si uu isku taago ayaa la yidhaha kabaxa daaba markaa kabxigu waa qabasho markaa sida daabadda la fuushan yahay ama se farasku uu kabxi yani ugu baahan yahay si aanu u fakan in xadhigga lagu soo qabto ayaa shahwatu shabaab haddaan xakamo lagu soo qaban laga yaabo in waxa weeyaan fitno iyo fasaad badan inay qofka u suurto geliso oo ay faraha ka baxdo sidaa darteed ayaa ciwaanka aynu uga dhignay kayfa takbaxu shahwatak sideed u xakamayn kartaa eed uga adkaan kartaa waayo shakila'aan waa marxalad lasoo wada maray oo aad maraysaan dad badanna ay hore usoo mareen una baahan halista iyo khatarta ku xeeran darteed in kabxi iyo xakamayn lagu qabto si aanu qofku faraha uga bixin mawduucu sidaad ka dhadhansanaysaan waa mawduuc shabaabiya sida caam ahaan oo dadka da'yarta ah rag iyo dumarba waxa weeyaan ku wajahan sidoo kale dadka waaweyn laftoodana calaaqa ayuu la leeyahay qofka yacnii mawduucaynu ka hadlaynaa uu waxa weeyaan khuseeyo ama uu calaaqa la yeesho waayo qofku isagoo weyn laftiisa ayaa hawadu qaadan kartaa oon shabaabba ahayn kaa laftiisa way ku wajahan tahay kayfa takbaxu shahwatak ikhwaanii fi illaah awala ina shabaaba hum cimaadu اlumma wa hum jiilu lmustaqbal minhum yatakawanu binaau اlumma faminhum yansha'u alculamaa wاlmuwajihuun da'yartu waa lafdhabarta ummadda waana jiilkii mustaqbalka soo socda iyagaa ummadda dhismaheedu ka unkamaa iyagaana culimmadu ay ka yimaadaan iyagaa dadka muslixiinta ee ummadda hage ee hogaamiyaa ay ka soo baxaan wa minhum yansha'u lmujaahiduuna waaljunuud kuwa ilaahay dartii u jihaada ama ciidanka noqdaa iyagay ka soo baxaan wa minhum yansha'u sunnaacu waalmuxtarifuun kuwa farsamo yaqaankee wax sameeya ama gacmaha ka shaqeeya alaydi alcaamila iyagay ka soo baxaan idaa saluxuu aqarat bihim acyunu alaabaa'i waalummahaat kuwa qiimaha bulshada ugu fadhiya hadday hagaagaan aabbayaashood iyo hooyooyinkood waa ku indhadoogsanayaan ina marxalata ashabaab hiya ahamu marxalatin min maraaxili alinsaan da'da dhallinyarnimadu waa marxaladda ugu qiimo badan ee insaanka soo marta wahiya marxalatu alquwati waannashaad waa marxaladda firfircoonaanta iyo awoodda iyo dhaqdhaqaaqa ee tamarta badani ay kugu jirto wa haadihi alquwatu laabudda an ta'khuda dowraha fi alcamal awooddaa dhallinyarnimo ee ilaahay kugu beerayna waa shakila'aan inay doorkeeda shaqo qaadanayso oo ay shaqaynayso oy camal falayso oonay meel fadhiisanayn tamartaa iyo awooddaas walaakin imaa fi lkhayri aw fi shar laakiin awooddaa iyo tamartaas ama khayr baa lagu bixinayaa meel fadhihi mayse ama shar baa lagu bixinayaa wa cumru linsaan maxduudun ayuha alinsaan qofka insaanka ana cimrigiisu waa xadidan yahay fii hadihi اdunya waayo rasuulku wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh acmaaru ummatii maa bayna asitiina ila asabciina waaqaluhum man yajuuzu dalik ummaddayda cimriyadeedu waxay u dhaxaysaa lixdameeye ilaa toddobaatanka waxaana yar inta ka gudubta da'daas macnaha cumrulghaalibka ummadda nebi moxamed cimriga haalibkee faraha badani waa inta lixdameeye iyo toddobaatanka u dhaxaysa in yar baa intaa ka gudubta oo sii dhaafta akrajahu imaamu ibnu maaja wtirmidi fii sunanihimaa ibnu maaja sunantiisa ayuu ku soo saaray tirmidina sunantiisa min xadiidi abi hurayra sheekhu lalbanina waxa uu ku tasiixiyey fii silsilati axaadiidi صaxiixa mujaladka labaad safxada laba boqol konton iyo lix da'da lixdameeyaha waa da'da qofka ilaahay uu soo gaadhsiiyey cudurdaar aanu u reebin macnaha qofka lixdan jir ku gaadheen toobadkeen ahayni cudurdaar ma leh ilaahay waxa uu siiyey wakti uu ilaahay ku aqoonsado hadduu waantoobayo wax qaadanayo waa ilaahay subxaanahu wa tacaala odhaahda uu yidhi iyadoo lagu canaananayo kuwaan adduunyada waxba ku soo qaadan awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaa'akum الnadiir odhaahda alla uu yidhi kuwa ahlu naarka ee adduunyada waxba ku qaadan waaye la ciqaabayo ayuu rabbi ku odhanayaa awalam nucamirkum oo miyaanaan idinsoo cimri siin oonaan adduunyada idinku soo noolaysiin maa yatadakaru fiihi man tadakar cimri kii waantoobaya wax qaadanaya uu wax ku qaato ibnu cabbaas iyo kayrkii waxay yidhaahdeen sida mufasiriintu ay tilmaameen ibnu xajarna waxa weeyaan fatxiga uu ku soo naqliyey waxay yidhaahdeen yacni da'daas ama cimrigaa ilaahay qofka gaadha aanu cudurdaar u reebin oo meelu qabsadiyo marmarsiya aanu helayni da'daasi waa sitiina sana qofka lixdan jir gaadha waayo cumrulghaalibkii ummaddaba waa gaadhay walidalika fi lbukhaari min xadiidi abi hurayra acdar allahu ila mri'in akhara ajalahu xataa balaga sitiina sana ilaahay waa u cudurdaaray ruux uu ajashiisa dib u dhigay ilaa uu lixdan jir gaadhay macdire iyo marmarsiyo u hadhay ma jiro faxariyun bihada alcumri alqasiir an yustagalla fii taacati illaah alla ilaahay waxaa habboon oo munaasab ah cimriga sidaa u gaaban in loo isticmaalo ilaahay taacadiisa oo macsiyadiisa laga ilaaliyo wa ahamu maraaxili quwati اlinsaan maa bacda albuluuqi ila alarbaciin waana hamsat waishriina caama yani maraaxisha awoodeed ee ruuxa soo martee ugu adagi ama ugu muhiimsani waxa weeye marxaladda shabaabnimada ee qaangaadhka laga bilaabay ilaa afartan jirka marxaladaasina waa shan iyo labaatan sano shan iyo labaatankaasaa cududaada iyo awooddaada ugu adagtay shan iyo labaatankaas ayaada ma awooddaada ku loofaryood ku ciyaarayood hawadaada iyo meel walba aad kula dabaalan ama intaad xakamayso ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa aad ku camiri kolba midkaad dooratana abaalkeeda waad leedahay jazaa'an wifaaqa walaa yadlimu rabbuka axada waxaa alla uu yidhi subxaanah ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين نبي موسى عليه السلام baa ilaahay wuxuu kaga waramo uu yidhi walamaa balaغa ashuddah markuu gaadhay ad adaygiisii oo wastawaa uu dhammaystirmay oo awooddiisii caqli ahaan iyo awooddiisii jidh ahaaneedba ay u dhammaystirantay alquwa albadaniya wاlcaqliya aataynaahu xukman wacilmaa waxaanu siinay xukum uu dadka ku kala xukumo iyo cilmi iyo faham ayaanu siinay wakadalika najzi lmuxsiniin sidaas ayaanu kuwa wanaagga sameeya ku abaal marinaa cabduraxmaan naasir asacdi aayaddaa markuu fasiraayey waxa uu yidhi ashuddahu min alquwati wاlcaqli wاllubi wadalika naxwu arbaciina sanata fi lgaalib markuu adadaygiisii gaadhay xagga awoodda jir ahaaneed iyo caqliga iyo maskaxda taasina waa ilaa afartan jir sida haalibkee faraha badan waana cumrigii waxyiga ambiyada oo nebigeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam waa da'dii loogu waxyooday afartan jirku waayo waa marka awoodda jidh ahaaneed iyo tacaqli ahaaneed labaduba ay takaamulaan ee ay dhammaystirmaan abubakr jaabir aljazaa'irina wuxuu yidhi ashuddahu ay iktimaala shabaabihi wahuwa halaaثuuna sana markuu gaadhay dhallinyarnimadiisa dhammaystirankeedii waana soddon jirka wa qaala ibnu xajar fii fatxi ilbaari mujalladka sagaalaad safxada laba iyo tobnaad isagoo sharxaya xadiidkii yaa macshara ashabaab man istaطaaca minkum ilbaa'ata falyatazawaj waxa uu yidhi wاshabaabu jamcu shaabbin wayujmacu calaa shababatin washubbaan shabaab waa ereyga shaab oo la jamciyo o la farabadiyey ereyga shaab ee mufradka ninka keliya dhallinyarta ah oo la jamciye weeyaan shabaab waa dhallinyartii faraha badnayd waxaa kaloo lagu jamciyaa shababa washubbaan wuxuu yidhi wa asluhu alxarakatu waannashaad asalkiisuna luqada carbeed marka la fiiriyo waa dhaqdhaqaaqa iyo firfircoonaanta waayo shabaabku waa xilliga loogu dhaqdhaqaaq iyo firfircoonaan badan yahi wqad aطلqa الإimaam الشhaafiعiyu lafd الشhabaab عalى man balaغa إilى an yukmila ثaلaaثiin imaamu shaaficina ereyga shabaab wuxuu ku iطlaaqoo ku tilmaamay qofka qaangaadhka ee qaangaadha ilaa uu ka gaadhayo soddon jir ibnu shaas almaliki fi اljawaahir isna wuxuu yidhi ilaa arbaciin waa qaangaadhka ilaa afartan jirka marka hadalka ahlulcilmigu waxay u dhaxeeyaan uun marxaladaas qaangaadhka ilaa soddon jir afartan jir inay tahay marxalaة اlquwaةi والshabaab ikhwaanii fi اllaah marxalaة الshabaab waa marxalaة mubaaraka ida اstaqaama shaabu calى diin اllah marxalada dhallinyarnimadu waa marxalad barakaysan oo khayr badan haddii ilaahay diintiisa ay ku toosnaadaan daayarto waayo nabigu salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay kama fi صaxiixayn min xadiiثi abi hurayra sabcatun yudilhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa diluh nebigu markuu tilmaamay toddoba qolo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala hadhka carshigiisa u hadhayn doono maalinta hadhkaa mooye hadh kale aanu jirin ayaa waxaa ka mida toddobadaa oo nebigu tilmaamay washaabun nasha'a fii cibaadati rabbih nin dhallinyar ah shaab ahaa shahawaatu nafsi ay dhinac walba kaga xeehan tahay haddana waxaasoo dhan intuu iska xakameeyey ilaahay daacadiisa ku soo barbaaray oo awooddii alla jidhkiisa uu geliyey daacada iyo cibaadada geliye oon cisyaan gelin wa shaabun nasha'a fii cibaadati rabbi qaala ibnu xajar fi lfatx mujalladka labaad safxada laba boqol iyo lix khasa ashabaaba likownihi madinata halabati shahwa wuxuu nebigu da'yarta gaar ugu soo soocay ee uu yidhi yaa macshara ashabaab waxa uu da'yarta dhawaaqa ugu soo jeediyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waayo da'daa dhallinyarnimadu waa ahaanshahay tahay madinata khalabati shahwa meel loo malaynayoy ku badan tahay inay shahwadu ku badan tahay macnaha marxalatu shabaab waa marka qofka shahwadiisu ay ugu xoogan tahay ay ugu fara badan tahay lima fiihi min quwati albaacisi calaa mutaabacati alhawa waayo qofka markaa waxaa ku jirta yacni awood iyo tamar xooggan oo ku xambaaraysa inuu hawadiisa raaco hawaa jiidanaysa xooggan waayo dee awooddiisii iyo jidhkiisiibaa ishaysto oo waxa ilaahay uu siiyey quwa badaniya faina mulaasamata alcibaadati maca dalika ashaddu waadallu calaa halabati ataqwa haddaba iyadoo marxaladdaa uu shaabku ku sugan yahay haddana hadduu cibaadada u laasimo oo naftiisa hawada uu ka reebo waxay daliil u tahay alla ka cabsigiisu inuu haalib yahay oo cabsidiisii inay ka xoog badatay hawadiisii waayo labada loolanka kugula jiraa waa labadaasu hawo iyo taqwaad u dhaxaysa ama hawadaa kaa xoog badan oo dee shahawaadkaagaad raaci ama cabsida allaa kaa xoog badanoo nuurka taqwada alleh ayaa naarta shahwada bakhtiinaya nuuru taqwa allah yuxriqu naara shahwa waayo qofka shaabka ah shahwadu waa dab gudihiisa ku baxaya una baahan yahay wax baktiya waxaana baktiin karaa uun waa nuurka taqwada alle subxaanah taasun baa lagu baktiin karaa ولأهمية مرحلة الشباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم بتوجيهات أهمية أيضا ليرنمة مرحلة ذو أيلاد هاي درتيد أي النبي إن بدنوا تلوين كيسا وسو تشيدين شري دائر ويدا لفتيد محاضرة مستقلة أباهن مرأة وحويا موضوعات مرحلة وحويا شباب كتوجيهات والنبي سين شري محاضرة أي نكوك في مسجد النخيل وقت هره وعوان كيدها النداءات النبوية لشباب الأمة وما تحمله من دلالات سامية يعني سيدو النبي أتوجيهين شري أتربيين شري دائر مركا يعني توجيهات بدن أي النبي دائر تسين شري وإمك موضوع أن أن أهين لكن أين إشاريون لكن مرحلة الشباب نعمة تسأل عنها يوم القيامة مرحلة دائر تأيي شباب lagu weydiin doono maalinta qiyaame sidaad ka yeeshay iyo waxaad ku dhammaysatay akhraja alimaamu tirmidiyu fii sunanihi min xadiidi ibni mascuud ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama min cindi rabbihi xataa yus'ala can khamsin wa minha can shabaabihi fiima ablaah waxaa imaamu tirmidi sunantiisa ku soo saaray xadiidka ibni mascuud uu warinayo inuu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh addoonka labadiisa gommadood ama labadiisa lugood maalinta qiyaame halkay istaagaan ilaahay agtiisa ile ilaahay baa lays hortaagayaa jamiicu nnaas yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin maalintaa addoonku halkaa uu istaago ilaahay agtiisa ka dhaqaaqi maayo ilaa shan arrimood la weydiiyo shantabana uu ka jawaabo waxaa ka mid ah can shabaabihi fiima ablaa dhallinyarnimadiisii wuxuu ku soo baaliyeeyey ee ay ku duugoobday waayo qof kastoo awood iyo tamar dhallinyarnimo lihi way dhammaan doontaa waxaad ku soo dhammaysataa lagu weydiin sheekhu alalbani xadiidka silsilatu اlaxaadiidi صaxiixa ayaa uu ku taxsiiniyey biraqam tiscu mia wa sittatin wa arbaciin sidoo kale imaamu tirmidi sunantiisa wuxuu ku soo saaray xadiid uu warinayo abi barzata alaslami inuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbac riwaayada abi barsat alaslami waa afar ilaa afar la weydiiyo ka dhaqaaqi maaya halkaas waxaa ka mid ah wa can jismihi fiima ablaah jidhkiisa wixii uu ku baaliyeeyey awooddii jidh ahaaneed ee alla uu ku geliyey maxaad ku dhammaysatay waxaa sheekhu اlalbani ku tasiixiyey xadiidkan fii صaxiixi اljaamic biraqam سبعة آلاف وثلاثمائة إخواني في الله إذا مرحلة الشباب ومرحلة قيمها له haddaynu marka ku dhaafno qiimaha ay shabaabnimadu leedahay hordhaceeda intaa haddaynu ku dhaafno ashahwatu daa shahwada shabaabku waa cudur laakiin rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi maa anzla allahu daءa ila anzla lahu dawaءa rawahu اlbukhaari can abi hurayra wazaada muslim faإida uصiiba dawaءu اdaaءi bari'a biidn اllah faإida uصiiba dawaءu اdaaءi bara'a biidn اllah wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay cudur ma soo dejin ilaa wixii lagaga caafimaadayay iyo dawadiisiina ilaahay waa soo raaciyey marka la asiibee la helo cudurkaa dawadiisa qofkii waa ka bogsanayaa idan su'aalunaa ayuha ashabaab maa dawaa'u shahwatik wa kayfa takbaxuhaa shahwat shabaab dawadeedu waa maxay sideed se u xakamayn kartaa waayo waa shaki la'aan inay yihiin kuwaasi su'aalo mar kasta maskaxdaada ku wareegaya iyo dhibaato uu la lagdamayo ruux kastoo marxaladdaa maraya inuu jawaabu helaana waa munaasab ikhwaanii fi illaah tallaabada ugu horeysa ee aada shahwadaada ku xakamayn kartaa waxa weeye inaad marto subulu lwiqaayati minha waddooyinkaad iskaga ilaalin lahayd gaashaan adag inaad iskaga dhigta intaanad ku dhicin aada la timaado saddu daraa'ic wasaa'isha zinada tagto oo dhan inaad iska awdood iska xidho waayo shahwatu zinaa intaan lagu dhicin waddooyin iyo muqadimaad iyo hordhac fara badan bay leedahay oo kuwaa haddaan la soo marin iyada maba gaadhaysid ishaa ka horraysa oo afkaa ka horraysa oo gacantaa ka horraysa oo socodkaa ka horreeya oo sacyiga kalaa ka horreeya waxaasoo dhan markaad soo jiidho ayaa faaxishada weyne dhacaysaa ciyaadan billaah idan sideed waddooyinka hore isaga xidhi kartaa si aanay faaxishada weyne aanay waxa weeyaan aanad ugu dhicin waxaa ugu horraysa kadulbasar araggaa ilaahay inoogu nicmeeyey in la laabo oo xaaraanta laga xakameeyo waa shakila'aan nin indhihiisa dabarka u sii daayey oo hoggaanka u sii daayey oon xadhigba ku xidhin in badan qalbigiisu inuu bukoonayo leeb sumaysani qalbigiisa inuu ku dhacayo oo xanuunkiisa in badan uu la taahi doono shaki ma leh waayo aragga iyo isha aad dirayso ee kaa baxaysaa waa leeb adiga wadnahaaga ku soo noqonaya oo aad dareemayso bal u fiirso naftaada iyo qalbigaagu waxa uu dareemo marka isha aad qac kaga siiso waxa weeyaan ruux dumar oo qaawan ama cawro aad aragto ee aad maaha si kedisa inay kaaga dhacda aada la raacraacdo adoo doonaya qalbigaagu siduu noqonaya waa shaki la'aan inuu cudur ku dhacayo idan laabudda min qadi اlbasr alinsaanu yazni bijawaarixihi kama yazni bifarjih wain tafaawatat الzina walow zinadu ha kala weynaato ha kala cuslaato laakiin nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo tilmaamay in insaanku sida uu xubintiisa taranka ugu zinaysto ee faaxishada weyn uu ugu dhaco ayaa xubnaha kalena uu uga zinaystaa walow zinadu ha kala sarrayso fi صaxiixayni min xadiidi abi hurayra inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam kutiba calى bni aadama nasiibhu min azinaa fahuwa mudriku dalika laa maxaala ina aadam waxaa loo qoray oo loo qadaray kownan yani qadar kowni on qofna aan u dhaafayn maaha sharciyo dee ilaahay raalli kama aha laakiin waa qadar kowni ah oon qofna waxa weeyaan dhaafayn waxaa loo qadaray ina aadam nasiibka iyo dheefta uu zinada ku leeyahay oo wuu haleelayaa arrintaa shaki la'aan yacni qof walba nasiibkii looga qadaray zinada wuu kaga dhacayaa falcaynaani zinaahuma anadar labada indhood zinadoodu waa aragga xaaraanta ah waaludunaani zinaahuma alistimaac labada dhagoodna zinadoodu waa maqalka xaaraanta ah wallisaanu zinaahu alkalaam carabkana zinadiisu waa hadalka xaaraanta ah walyadu zinaaha albadshu gacantana zinadeedu waa taabashada xaaraanta ah wاrijlu zinaaha alkhuطaa lugtana zinadeedu waa socodka xaaraanta ee xumaanta loogu socdo wاlqalbu yahwى wayatamanaa qalbiguna arrintaa wuu doonayaa waanu tamaniyayaa oo xumaanta iyo xaaraanta aad aragtay eed dhagaysatay eed taabatay eed u socotay qalbigii waa doonayaa waanu tamaniyayaa wayusadiqu dalika alfarju wayukadibu xubintii tarankuna arrintaa way rumaynaysaa ama way beenaynaysaa oo hadday rumayso ciyaadan billaah waa marka foolxumada weyne ay dhacdo hadday beenisana waa marka aanad zinadii ku dhicin ama liwaadkii ciyaadan billaah markaanad ku dhicin weeyi hada alxadiid waxau nebigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh in xubnahana ay zinaystaan walow zinadoodu tafarjiga haba ka hoosayso laakiin iyagana xumaanta lagu sameeyaa waa nawcun min anwaaci zinaa qofaan zinadaa yar ku soo dhicina qofkaan zinada yar soo marini taweyn maba gaadho tan yar ayaa taweynku gaadhsiinaysa soomaad maqal wadiiqada yar ayaa waddada weyn kugu rida markaad indhahaaga iyo dhagahaaga aada fasaxdo ayaa ta kalena aada gelaysaa ciyaadan billaah waxaa alla uu yidhi subxaanah آmرا عباaده المؤمiنيiن والمؤمiناaت بغض البصر isagoo ilaahay addoommadiisa mu'miniinta iyo mu'minaadkaba amraya indhahooda inay xaaraanta ka xakameeyaan qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waxaad ku tidhaa nebi allow kuwa mu'miniinta ah indhihiinna laabadhe xubnihiinna tarankana ilaashada ha laabaan oo ha ilaashadaan markaa waxa weeyaan indhahoodiina ha ka laabaan xumaanta xubnahoodii tarankana ha ilaashadaane daalika askaa lahum sidaasaa u tahaaro badan ina allaha khabiirun bimaa yasnacuun ilaahay waa kii xogogaal u ah ee og wax alla waxay samaynayaan waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun waxaanad ku tidhaahdaa dumarka mu'minaadka ana nebi allow indhihiinna laaba ku dha oo xubnihiinna taranka ilaashada ha laabaan markaa indhahooda oo xubnahooda taranka ha ilaashadaan eh haadihi alaaya waxaa mu'miniinta iyo mu'minaadkaba marka hore la amray gadu lbasar qabla xifdi اlfarji liأna alfarja laa yanxafid ila bigadi اlbasar waxaa la amray marka hore inay indhahooda laabaan intaan la odhan xubnihiina taranka ilaashada waayo xubinta taranka ayaan ilaashamayn ilaa indhaha lasoo laabo oo qofka ishiisa iyo ibtiisa way wada soconayaan ama xubintiisii taranka oo waxaad aragteed eegtay ayuunbaa waxa weeyaan xumaanna aad ku fakerayso inaad ku fuliso waxay ishu aragto ayaa ilkuu gooyaan soomaad maqal marka marka horeba haddaanad xumaanta arag dee ficilkeediina gaadhi maysa laakiin araggaa horeeya idan waxaa la amray marka hore gadulbasar oo wasiiladii zinada ah waddadii loo marayey kadib waxaa lagu xijisiiyey xifdulfarji oo haayadii loo socday ah waayo haayada loo socday iyo hadafku waa in xubinta taranka laga ilaaliyo xumaan laakiin haayadaa sidee loo gaadhaa in wasiiladan loo maro indhihii oo laga laabo xumaanta sidaad arkaysaan yacni indhaha laabitaankooda waxaa loo adeegsaday min oo luqada carabiga faa'iidaysa tabciid wax la kala reebayo oo waxaa la yidhi qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim indhahooda waxa ka laabaan waqul lilmu'minaati yagdudna min absaarihim indhahooda waxa ka laabaan macnaha nooc soo kala reebisa ayaa halkaa laga fahmayaa minta xagga laabitaanka indhaha laakiin markii xubinta taranka la marayey min lama gelin ee caan baa laga dhigay wayaxfaduu furuujahum ayaa la yidhi dumarkana wayaxfadna furuujahun waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahun marka yacni min lama gelin xifdu lfarji laakiin min waxa la geliyuun gadu lbasar waayo basarka ama aragga waxaa loo banneeyaa axyaanan lixaaja in dan keensatay aawadeed loo arko laakiin farjiga lama banneeyo bixaalin min alaxwaal laa lixaajatin walaa ligayri xaaja marna lama banneeyo imaamu sacdi waxa uu ku yidhi fii tafsiirih ataa biadaati min addaalati cala atabciid fainahu yajuuzu annadaru fii bacdi alaxwaali lixaaja ka nadari الshaahidi wاlcaamili wاlkhaatib wanaxwi dalik waxa uu yidhi waxaa la keenay markii indhaha laabidooda laga hadlaayay minta faa'iidaysa tabciidka waayo aragga mararka qaarkood dan baa keensata in la banneeyo oo yajuusu lixaaja sida qofkii markhaatiga furayey ama tabiibkii qofka waxa weeyaan dawaynayey ee laga maarmaanka ay ahayd in waxa weeyaan qofkii uu arko ama sida khaatibkii gabadha usoo geed fadhiisanayey ee loo baneeyey wejigeeda inuu arko ilan gabadha makhtuubada ah ee la doonayaa weli ninka ajnabi bay ka tahay oo uma bannaana inuu wejigeeda arkaana xaaraan buu ahaa markii hore laakiin waxaa loo baneeyey lixaaja bal inuu ku qanciyo in kale inuu wejigeeda eego laakiin eegmadaa lafteeda waa inay muxaramaadka sharciga ah ka madhan tahay haddaad cidla isla tagtaan oo idinkoo khaali oon cidi idin wehelinayn aad tidhaahda gabadha waan iska eegayaa dee naftaada yaa kuu damaanad qaadaya inaad dambaabto sow daciif ma tihid markaa qofku xataa ru'yada iyo aragga sharciga ah waa inuu ku dhacaa iyadoo dawaabidda iyo xuduudda sharciga la ilaalinayo oo khalwa aanay dhacayn waxaa cabdiraxmaan naasir asacdi fii tafsiirih aayaddaa hore markuu sharxaya uu yidhi man qada basarahu can ilmuxarami anaara allaahu basiiratah qofka indhihiisa xaaraanta ka laaba ilaahay basiirada iyo nuurka qalbigiisa ayuu u iftiimiyaa haddaad indhahaagii adduunyada ilaashatay indhaha qalbigaa ilaahay kuu ilaalinayaa oo indhaha qalbiga ka indhabeeli maysid qalbigaad wax ka arkaysaa oo iftiin iyo nuur ilaahay kuu gelinaya aljazaau min jinsi alcamal waxa uu sheekhu yidhi yaguduu min absaarihim ay can الnadari ilى alcawraati wa ilى الnisaaءi اlajnabiyaat yacni indhaha ay ha ka laabaan eegmada ay cawrada eegayaan ama dumarka ajnabiga ka ah wa ilى اlmurdaani aladiina yukhaafu الnadaru ilayhim اlfitna ama kuwa aan garhka lahayn ee amradka ah ee eegmadooda looga baqanayo fitno waxa uu shaacirkii xakiimkaa uu yidhi kulu اlxawaadiثi mabda'uha min الnadari wamucdam الnaari min mustasfar الsharari kam nadrat facalat fii qalbi saaxibiha ficla الsihaami bilaa qawsi walaa watari wاlmarءu maa daama daa cayni yuqalibha fii acyuni الnaasi mawquuf calى khaطri ysur naadirahu ma dara khaaطirahu laa marxaba bisuruuri caada bاdarari waxa uu yihi kulu اlxawaadiث mabda'uha min الnadari balaayo oo dhammi aragga xaaraanta ay ka bilaabantaa wa mucdamu nnaari min mustasfar sharari naarta badideeduna shararka la yaraysto ayaabay ka timaadaa kam nadratin facalat fii qalbi saaxibiha ficla sihaami bilaa qawsin walaa watari fara badana eegma xaaraana oo qalbigii saaxiibkeeda ku samaysay yacni leebka iyo warmaha la ganaa qofkay ku dhacaan waxay ku sameeyaan yacni leeb qof lagu ganoo waxa weeyaan lala helay ama waran laga taagay dhibaataduu qofkaa ku sameeyey fara badanaa inta aragti xaaraanihii qofkeedii ay ku samaysay oo macnaha araggii xaaraanta ahaa ee kaa baxay dee waxa weeyaan qalbigaagu ma tamaniyeen faaxishaduna kaama dhacdeen maa zilta tutbicu nadratan fii nadratin fii maa zilta tutbicu nadratan fii nadratin fii wajhi kuli maliixatin wa maliixi وتdن ذاka dواء جرحka وhو في التحقيق تجريح على تجريح فqتلت قلبka باللحاaظ وبالبكاء فالقلب مiنka ذبيح أي ذبيح شhaacirka xakiimkiina u yihi kamaad zuulin inaad eegmada iyo aragtida midba mid kale aad ka dabageyso ood kaba joojin weydo mid kastaoo qurux badan iyo mid kastaoo qurux badanba yacni kullu maliix wa maliixa rag iyo dumarba kamaad suulin inaad kii qurxoonee ku soo hormara ama tii qurux badanee kusoo hormartaba aad isha ku laba celiso watadunnu daaka dawaa'a jurxik watadunnu daaka dawaa'a jurxik waxaanad u malaynaysaa dhaawacaaga taasi inay dhayayso oy dawo u tahay wa huwa fi taxqiiqi tajriixun calaa tajriixin xaqiiqa ahaanna waa dhaawactir qof laysa sii kaba raaciyo soomaad maqal isagoo dhaawac ahaa la dhaawactirayba la israaciyey macnaha iska dhaaf inaad dhaawacaagii dhayaysa eh waad isdhaawactiraysaaba dhaawac baad dhaawac kale kusii siyaadinaysa faqatalta qalbaka billixaadi wa bilbukaa faalqalbu minka dabiixun ayu dabiixi waxaad qalbigaagii ku dishay eegmo aad kolba meel halacsanayso iyo oohin waxaad aragtay ee qalbigaagu ku tacalluqay ama aad jeclaatay aad u ooyeyso qalbigaagu markaa waa gowracan yahay oo qalbi kuu nooli ma jiro waalkhulaasa yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur waxaad qalbigaaga ku soo xaadirsataa markaad ishaada adeegsanayso ilaahay inuu og yahay khiyaanada isha laabta waxa ku qarsoonna ilaahay inuu og yahay khiyaanat lcayn waa inaad qofka ku dhinac fadhiyana aada iska ilaaliso ishiisa ishana waxa weeyaan aada ku xaddo meesha aad doonayso yacni khiyaanat lacyun maaha inaad si badheedha qac ugu siiso eh adoo qofka iska ilaalinaya haddana isha qoorhkeeda inaad kolba ku xadayso aragtida noocaasa ilaahay waa og yahay waanu arkayaa haddaba haddaad ilaahay ka baqayso ishaada iyo araggaaga laab si aanad waxa weeyaan dhibaato ugu dhicin qodobka labaad ee shahwadaada aad ku xakamayn kartaa waa tarku lamsi alxaraam taabashada xaaraantood naftaada ka xakamayso waxaad arkaysaa nin weyn iskaba dhaaf shabaabo oo aayar waxa weeyaan dumarka isaga xaydxaydanayo gacanta u fiiqaya ahlan wa sahlan leh gacan qaaday waa ajnebi maxaarimtiisii maaha waxaana laga yaabaa da'yarta in badan oo ka mid ihina inay iska fudaydsadaan oo iska salaamaan qaarkood waxaaba laga yaabaa inay yidhaahdaan sida majliskii shalay aynu tilmaamanay waxa weeyaan attaqwa haahuna majliskii hore aynu soo maray ee waxa weeyaan xadiidkii asheekh cabdilmuxsin alcabaad markuu ka jawaabayay attaqwa haahuna kuwa u xujaysta marka la ydhaha war macsiyada iska daaya taqwadu halkan ay ku jirtaa waxaaba laga yaabaa kan oo kale markaad tidhahdo war dumarka salaantoodu waa xaaraan inuu ku yidhaha attaqwa haahuna maxaa gacantayda kaa galay marka allamsulxaraam taabashada xaaraanta ah oo aad naftaada ka xakamaysaa waa waxyaabaha aad shahwadaada ku xakamayn karto أخرج الإمام الطبراني والبيهقي من حديث معقل بن يسار وصححه الألباني في السلسلة برقم 226 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له مدكين إن مدحيس إربد حديد وبرأة لغاقة ترقو لغاقة تاغو إربد حديد مدح إن لغاقة مدو لغاقة تاغو ayaa midkiin uga khayr badan inuu taabto haweenay aan xalaal u ahayn gacanteeda haweenay aan xalaashiisii ahayn oo ama aan ahayn dee zawjadiisii xalaasha ahayd ama maxaarimtiisii aan ahayn oo ajnabi ka ah inuu gacanteeda taabto waxaa uga khayr badan waxa weeyaan irbad xadiid oo madaxa lagaga taago waa kinaaya can alcuquuba yacni ficilkaa foolxumadiisa cuquubada ka dhalan karta ayay tilmaamaysaa waxaynu iska sahashanayno waan salaamay ee maxaa ku jaban waxweyn baa ku jaban xaaraan baad ku dhacday laga yaabo maalin aan maanta ahayn cudurkeeda inaad la taahdo oo aad ka bogsan kari weydo waxaa ka mid ah tarku kalaami alxaraam hadalka xaaraantoo laga tago weliba imika bahalka laynagu halaagay ee moobilka la yidhaah kii masaajidka ku jiray kii madrasadda ku jiray waxa weeyaan meel kastuu joogaba waa dhegtaasaa la haystaa halowdaa laakiin dee in fara badan baa ku halaagsantay halowdaa in badan ayaa ku halaagsantay waa aalad u baahan waa aalad u baahan xakamayn in la xakameeyo waayo haddii aanad xakamayn dee meel daran buu kula marayaa waad ogtihiin maanta dumarka sideedabana nebigu sala allahu calayhi wasalam horuu u tilmaamo uu yidhi maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisaa dabaday kamaba tegin fitno kaga daran ragga kuwa dumarka la yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi arajuli alxaadimi min ixdaa kun maan arag baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam kuwa caqligooda iyo diintooduba ay dhiman tahay oo haddana ka bedeli og ninka raggee arrintiisa ku ad adag caqligiisa ka doorin og markaaba dhinaca kale u dhalan rogayaan waayo ina kayda kunna cadiim iyadoo shaydaanka la yidhi ina kayda shaydaani kaana daciifa way taag daran tahay ayaa ta dumarka la yidhi ina kayda kunna cadiim shirqoolkiinnu waa wen yahay waa kuwii nebi yuusuf isku dayey ee ilaahay ka badbaadiye subxaana ma kuwaas ayaad adigu naftaada aamin uga tahay markaasaa laga yaaba inaad kolba tiraa cashar baan usoo dhigaya ood keligeed usoo marisa inan baa kusoo hor fadhiisanaysa wadaadkii wuu la subcinaya ama qur-aan buu u marinaya ninkii mas-uulka ahaa ee reerku iyada lafteeda khayradii baa inagu yar bal ninka inatiisa shabadda ah macallin odhanaya hor fadhiiso oo halkaa ugu kula subci yacni waa inaad fakerto macallinkani ma malagba soo bashar maah hadduu shaydaan soo dhex maray labadooda oo xumaani dhacdo maxaad ka faa'iidaysa walaalayaal run ahaantii waa meelaha in badan oo dhallinyarta ka midii ay ku fasahaadeen wadaad iyo waran laba waayo dee quluubteenna gacanteenna kuma haysanno haddaynaan xumaanta ul dheer iskaga qabanna dee daadku gurigaagu kuugu soo gelayaa idan ikhwaanii fi illaah alkalaam haddaynu isha ku dheeraannay oo khatarteedu ay badan tahay waxa iyaduna aan ka laalaadin oon ka sahlanaynoo ku dhow ama la mid ah hadalka xaaraanta ah waxaa laga yaabaa xataa kuwa multasimiintaa rag iyo dumarba inay ka dhacdo in layska fudaydsado wada hadalka iyo wada sheekaysiga maxaad hiblaayo kala sheekaysanaysa ma meher baa kuugu xidhan ma maxaarimtaada sow ajnabiya canka maaha haddaad guur ka doonayso marka hadafka guurka aad ka wada hadashaan hadalkaa xidh dabeed haddaad ku qanacday weligeeda u doono si xalaala markaa xalaal dharaar baa la qashaaye u guurso laakiin ilaa labada habeennimo haddaad telefoonka dhegta haysato munkar calaa munkar baad ku jirtaa walow adugu dhaba waan guursanayaa waayo guurku wuxuu u baahan yahay waddadiisii xalaasha ahayd in loo soo maro khalwo in loo maro uma baahna telefoon in dhegta lagu hayo uma baahna had iyo habeen sidaa markaan leeyahay waa tajaarub aan ogahay wax fara badan oo dhallinyartu ay kaga jiraan una baahan yihiin ilaahay inay kaga cabsadaan waayo ilaahay haddaad ka biqi weydo adoo masaajidka ilaahay ku dhex jira ayaad ku dambaabaysaa alkalaam xadiidkii saxiixaynkii hore inoo soo maray min xadiidi abi hurayra xadiidkii saxiixaynkii hore inoo soo maray min xadiidi abi hurayra waxaa rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam man kana yuuminu biاllahi walyowmi اlآakhir falyaqul khayra aw liyasmut qofka ahaaday mid rumaysan ilaahay iyo maalinta dambe khayr ha ku hadlo ama afkiisa ha haysto waxaa kaloo xadiidkii hore ina soo maray ahaa allisaanu zinaahu lkalaam carabka zinadiisu waa hadalka xaaraanta ah ibnu xajarna wuxuu yidhi calayhi raxmat ullah lisaanuka asaduk in aطlaqtahu farasak wa in amsaktahu xarasak lisaanuka asaduk carabkaagu waa libaaxaagiioo kuu xidhan waa libaax nin guriga keensaday waxau idhi markaa in aطlaqtahu farasak haddaad dabarka ka furto wuu ku dilayaa ilan waa libaaxi wa in amsaktahu xarasak haddaad iska xidhana aduu gaadhkuwii wuu ku ilaalinayaa carabka mataa tuطbiq calىa shafatayka taslam wain taftaxhumaa faqul الsawaaba fama axadu yuطiilu الsamta ilaa saya'manu an yudalla waan yucaaba labadaada debnood markaad xidhato waad nabad gashay laakiin haddii aada furto waxaad ku dadaashaa sawaabka iyo hadalka wanaagsan inaad ku hadasho axadna ma daa'imo aamuska ilaa hadduu daa'imo se wuxuu ka nabad galaa in la dulleeyo ama la ceebeeyo walaa yamuutu الrajulu min cahrati birijlihi waqad yamuutu اlfataa min cahrati rijlihi ninku uma dhinto turunturada lugta haddaad dhagax ama geed ama wax lamida ku turanturooto waxa ugu weynee ku helaa waa dhaawac lugta kaasoo gaadha soo maha waqad yamuutu اlfataa min cahrati bilisaanihi laakiin ninka dhallinyartii wuxuu u dhiman karaa turunturada carabkiisa kaasaa ku halaagi karaa ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu laa yaldaqannaka inahu hucbaanu kam fi lmaqaabiri min qatiili lisaanihi kaana tahaabu liqaa'ahu shujacaanu carabkaaga iska ilaali ayuha alinsaan yaanu ku qaniinin waa mas eh waayo masku intuu ku yeelaya in ka badan buu ku yeelayaa xumaanta haddaad ku fasaxdo fara badana rag halyeeye lagu tilmaami jiray iyo sooma jeeste oo waxa weeyaan xabaalaha iyo qubuurta uu geliyey carabkoodii waa fara badan yihi lisaanaka laa tubix bihi cawrata mri'in fakulluka cawraatun walinnaasi alsunu carabkaaga ceebta walaalkaa ha ku dabagelin waayo adiguna cawraad leedahay dadkuna carabba ayay leeyihi lisaanuka laa yulqiika fi lgayi lafduhu fainaka ma'kuudu bima anta laafidu carabkaagu yuu halaagga kugu tuurin waayo wax alla waxaad ku hadlayso waa laguu qabanayaa shar iyo khayrba maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid allisaanu nicma falaa tajcalhu niqma carabku waa nicmo ee adigu musiibaha isaga dhigin waa nicmo ilaahay addoommadiisa ku manaystay qaala subxaanah alraxmaanu callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu lbayaan ilaahay addoommadiisa markuu ugu manno sheegtay nicmada uu siiyey ee aynu qur'aankii baray insaankana abuuray waxyaabuhuu ugu manno sheegtay nicmooyinka waaweyn ka mida waxa uu ku tilmaamay rabbi callamahu lbayaan waa dhawaqa carabka lagu hadlayo lagu dhawaaqayo callamahu lbayaan ilaahay insaanka wuxuu baray caddaynta iyo hadalka hadalka iyo caddayntana waxaa loo adeegsanayaa dee waa carabka waxa u yidhi cabdiraxmaan naasir asacdi ay tabyiina cama fii damiirih yacnii insaanka rabbi waxa uu baray atabyiina cama fii damiirih inuu caddayn karo calooshiisa waxa ku jira wa hada shaamilu litacliimi اnudqi watacliimi اlkhai taasina waxay koobsanaysaa oy caam yeelaysaa baridda ilaahay uu baray yacnii nicmada dhawaaqa iyo dhigaalkaba atacliimu nudqi nicmada dhawaaqa watacliimu lkhai iyo nicmada dhigaalka oo qofku calooshiisa wuxuu ku jira waxa ku jira wuxuu ku cabirayaa ama dhigaal iyo qoraal ama dhawaaq waxau ihi falbayaanu aladii mayaza allahu bihi alaadamiya calaa gayrihi min ajali nicamihi wa akbariha calayh haddaba caddayntaa ilaahay aadamaha uu kaga soocay mayeedhaanku waa nicmooyinka ugu waaweyn ee addoonku alla inuu ku mahadiyo ay waajibka ku tahay waayo xoolaha iyo mayeedhaankaynu kaga soocannahay nicmada nudqiga iyo dhawaaqa iyo caddaynta waxaa ka mid a kayfiyaadka aada isku xakamayn karto inaad maqalkaaga ka xakamayso xaaraanta waxayna soo maray xadiidkii nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waludunaani zinaahuma alistimaac labada dhagoodna zinadoodu waa maqalka haddii miisiga iyo heestu ay dhegta kaaga bixi weydo dee waxa weeyaan xaaraan iyo xumaan adaa naftaada u horseeday walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula ha raacraacin waxaanad cilmi iyo aqoon u lahayn ka fiirso oo iska hubso waxa intaanad falin ama aanad ku hadal waxaanad ogaataa maqalka iyo aragga iyo qalbigaaga waxaad ku qabato intaba in lagu weydiin doono yowma alqiyaama waxaa ka mid a waxyaabaha aada shahwadaada ku xakamayn karto alkhawaatir waalafkaar alsayi'a inaad isaga fogaato khawaatirta waxyaabaha qalbigaaga ku soo dhacaya iyo waxyaabaha xunxun ee lagu fakaraayo labadaba inaad ka dheeraato waayo waxaa laga yaabaa markaad aayar iska hurdo tagto maskaxdaada intaasoo filim ayaa soo maraya intaasoo shay baa ku soo hormaraya dabadeed intaasoo shay baad ku fakeraysaa dee xumaantu halkaasun bay ka bilaabantaa bidaayatu shahwa waa khaatiro kugu soo dhacday kadib aad ku fakertay kadib aad doontay kadib ficil aad u rogtay iyo dhaqan markaa marka horeba khaatirada xun waxa kugu soo dhacaya iyo afkaarta xun haddaad la dagaalanto waxa ka dambeeyana waad ka badbaadaysa horta waxaa ka mid a min nicam illaahi caza wajal inaanu ilaahay inagu ciqaabin khawaatirta iyo afkaarta inagu soo dhacday maskaxdeenna soo marta oo qofka wax kastooo maskaxdiisa iyo maankiisa soo maroo ku soo dhaca laynaguma ciqaabayo ilaa aynu ku hadalno ama aynu ku dhaqanno ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم ورسولك صلوات ربي وسلامه عليه إلهي أمضيda wuxuu u dhaafay waxay naftoodu kula xanshaashaqdo ama ay ku waswaasisay ugu sheekayso inta aanay ku camal falin ama aanay ku hadal macnaha mar haddaanay ku hadal ama aanay ku dhaqmin wasaawistaa nafta ku soo dhacaysa ilaahay wuu uga naxariista addoommadiisaoo ku ciqaabi maayo haddaanay noqon casiimo iyo go'aan adag oonad ku dhaqaaqin waayo waxa kala duwan khawaatirta iyo afkaarta iyo yacnii casmiga musamamka ee uu qofku goostaa kala duwan khaatiradii kugu soo dhacday haddaad ku fakartay dabadeed addoontoo tamaniday kadib aad go'aan ku gaadhay asbaabteediina aad u saciiday dee aasim baa tahay xataa ficilkii yuu dhicinba waayo xadiidkii waa garanaysaan ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar qaluu ya rasuula allah hada alqaatil famaa baalu lmaqtuul qaala inahu kana xariisan calaa qatli saaxibihi markay saxaabadu yidhaahdeen kani waaba gacan ku dhiigle kan la dilay waa maxay dembigiisu wuxuu yidhi isba teella umuu dhigane gacantuun baa kaga horraysay isba dee wuxuu doonayay inuu dilo soo maaha marka yacni caziimo iyo go'aan buu ku gaadhay laakiin ficilkii muu fulin haddana waa isku dembi marka waxaa laynaga dhaafay waa khawaatirta iyo afkaarta laakiin cazaa'imka waa lagugu qabanaya haddaad caziimo go'aan adag ku gaadho ood ku asbaabteediina la timaado dee anta ma'khuudun bih walaalayaal waxaa marka wasaa'ilulcilaajka ama kayfa takbaxu shahwatag qayb weyn ka qaadanaya in albaabka khawaatirta iyo afkaarta xun marka horeba aad iska awdo oo marka uu kugu soo dhaco wuu kugu soo dhacaya laakiin waxaad ogaataan dadku waa laba ninna wuu ku loga fidsanaya wuu isku sii daynaya oo wuu iska daawanaya sida fiideo hor yaallo kala soo maad arag sidaasi ayaa maskaxdiisii ay ugu foofaysaa wixii oo uu ku daynaya oo uu ku daawanaya ninna markay ku soo dhacdaba shaydaanka intuu iska naaro ayuu wax kale ku mashquulaya oo isilowsiinaya ka marka ku halaagsamayaa khawaatirta iyo afkaarta waa kaa isku sii daynaya laakiin markay kugu soo dhacdaba haddaad iska jarto dee waad ka nabad gashay waayo laguma laha yay kugu soo dhicin way kugu soo dhici bashar baa tahay laakiin iska difaac oo iska ilaali waayo saxaabada rasuulkaba wasaawis noocaasoo kale away heleen nebiga iyagoo cabanayay u yimaadeen oo naftooda u baqaya oo yidhaahdeen rasuulkii allow ina axadana layajidu maa yatacaadamu an yatakallama bih midkaayo wuxuu naftiisa ka helayaa waxaanu afkaa soo marin karayn oo weyn nebigu wuxuu yidhaha waqad wajadtumuuh daka sariixu liimaan kama fii saxiixi muslim arrintaasi ma dhacday waaba iimaanka xaqiiqadiisii oo cad oo siduu iimaan u yahay waaba wasaawise waxa iimaana maaha waswaaska eh waa weynidan ay arrintani la weynaatay iyo siday ula dagaalamayaanay naftooda uga difaacayaan waa iimaanka dhabta ah waayo haddaanay iimaan lahayn arrintani lamay weynaateen iskamanay difaaceen idan akhli muslim adiga iimaankaagu wasaawista iyo khawaatirta iyo afkaarta waa inuu noqdo iimaan xoogan oo kaa difaaci kara laakiin iimaan taag daranoo iska soo jiidhaan hadduu noqdo dee waa ayaan darro kuusoo hoyatay haddaanad wiqaayo samaynna alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortagga ayaa ka khayr badan daaweynta dambe daraa'icda suugana waa la yska xidhaa waddooyinka xaaraanta taga qaala ibnu lqayim fi ljawaabi alkaafi liman sa'ala can iddawaa'i shaafi safxada boqol iyo lix waxau yidhi ibnu lqayim calayhi raxmat ullah wannadaru aslu caamati alxawaadis alatii tusiibu linsaan wuxuu yidhi aragga xaaraanta ihi balaayooyinka insaanka ku dhacda bedideedu waa halka ay ka bilaabanto fa ina annadrata tuwallidu khatrah waayo wuxuu yidhi eegmada xaaraanta ihi waxay dhalinaysaa khaatiro xaaraanahoo markaad xaaraan eegtay qalbigaagii bay xaaraantii kusoo dhacaysa khatradu waa maa yakhturu bibaalik qalbigaagii bay kusoo dhacaysaa weli kumay degin uma tuwallidu alkhatratu fikratan xaaraantii qalbiga ku soo dhacday waxay dhalinaysaa faker wixii ku soo dhacaad ku fakeraysa waad rogrogaysa siduu ahaa halkeed u martaa muxuu yahay rogrog waad ku fakeraysa uma tuwallidu alfikratu shahwa fakerkii arrintii kugu soo dhacday aada rogrogteed ku fakertay waxay kuu dhalinaysaa shahwa inaad doonto uma tuwallidu shahwatu iraada doonistii aad doonta iyo shahwadiina waxay dhalinaysaa waxa weeyaan inaad go'aan ku gaadho wixii inaad doonato iraada oo shahwada markii hore naftaada damac baa ka galay kadibna waxaad si rasmi aad u doontay inaad dabagashood wixii doonato uma taqwa dabeed doonistii baa intay xoogganaato fatasiiru caziimatan jaazima doonistii ayaa waxay noqonaysaa go'aan adag oo kama dambaysoon laga laabanayn fayaqacu alficlu walaa budda maa lam yamnac minhu maanicun ficilkiibaa dhacaya shaki la'aan haddaan wax kaa hor joogsan oo dee tuuggii u dhaqaaqay reerka inuu dhacaba waxaa laga yaabaa sallaankii gidaarka markuu dhigtay in lagu toosu iska soo noqday marka dee sariqadii way dhacday laakiin waa lagu toosay uun markaa tanna waxa weeyi ficilkii wuu dhacayaa iyadoo ay kuu suurtogeli weyda mooyaane wa fii haada qiil waxaa ibnulqayim yidhi sidaa darteed waxaa la yidhi الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده indhaha laabitaankooda oo loo adkaysto loo lagu sabro ayaa ka fudud yacni marka xaaraanta la eego waxa ka dhalanaya inaad ka adkaysato waxa ka fudud marka hore araggaaga laabidiisa inaad ku sabirto oo macnaha inaad indhahaaga xumaanta ka laabto waad ku sabri karaysaa waanay fududahay laakiin markaad xumaantii isha dhinac walba ula raacdo inaad xumaantaa ka sabirto ood naftaada ka xakamaysaa way kugu adkaanaysa dee marka labada sahlan ta sahlan dooro labada midka sahlan dooro oo marka horeba ishaada ilaali akhi lmuslim iqطac waarida tafkiiri bishahwa kulamaa طaraqa baabak mar kastoo shahwada fikirkeedu uu maskaxdaada kusoo dhaco albaabkaaga uu garaaco iska jar oo goy waa inaad goyso wاntaqil bالtafkiiri fi ma yanfacuka fi اdunya wاlآakhira waxaanaad fikirkaaga yacni u wareejisaa wixii ku anfacaya if iyo aakhiraba geerida ka feker oo qiyaamaha ka feker oo shadaa'idda kaa dambaysa ka feker oo aayahaaga dambe ka feker iyo cidhibtaadu waxay ku dambayn halkaa fekerkaaga u leexi macnaha dawadu waxay tahay markay khaatirada xumi kugu soo dhacdo intaanay fekerba isku rogin iska difaac oo iska celi waxaanad markaaba halkaa ku buuxisaa ilaa naftu hadday firaaqo hesho waxa weeyaan macsiyadaasunbay isaga fakeriye waxaad ku buuxisaa khayrkiiyo wanaagga inay ku fakerto wannafsu in lam tushghilhaa biaaca shaqaladka bilmacsiya nafta haddaana aaco iyo cibaado ku mashquulin macsiyo iyo dembi ayay kugu shuqlin waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta aad shahwadaada ku xakamayn karto inaad ka fogaato min alwaxdati waalfaraaq cidlada kelinimada iyo firaaqada nabigu sal اllahu alayhi wasalam sida imaamu axmed musnadkiisa uu kusoo saaray cabdillaahi bni cumar xadiidka uu warinaayo sheekhu lalbanina silsilada uu ku tasiixiyey mujalladka koowaad safxada sagaashanaad waxa uu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam xadiidu bni cumar waxa uu yihi nahaa can ilwaxda nebigu waxa uu diiday kelinimada an yabiita arajulu markaa kelinimadii ayuu fasiray la diiday oo an yabiita arajulu waxdah ninku keligii meel cidlaa inu seexdo yacni nahyigaa waxa weeyaan dad fara badan baa ku dhaca qofku ama xaarisa noqdo waashman ama yuu noqon waxa weeyaan kollayba wehel waa inuu raadsado nebigu markaa waxa uu diiday an yabiita arajulu waxdah ninku keligii inuu meel cidla a baryo oo uu seexdo aw yusaafira waxdah ama keligii uu socoto iyo safar galo kelinimadu waxay kuu sahlaysaa inaad xumaan badan ku fakerto ood istidhaal laguma arkayo yacni qaar dad fara badan dhallinyarta in badan oo ka mid ah oo ku dhacda caadada loo yaqaano alcaada siriya dhaqan xumada qofku inuu biyaha iska keeno yacni kuma dhici karo dee bayna annaas isagoo dad la jooga ama la hurda laakiin cidla hadduu yahay markuu shahwada si kasta ugu fekero waxaa laga yaabaa makhraj kale inuu waayo ilaa dariiqadaa inuu xaajadiisa ku guto mooyaane dabadeed halkaa uu ku dambaabo oo macsiyada iyo dembigana ay u raacdo aahaarta caafimaad ee ka dhalanaysa iyadoo marka horeba cabsida alle inay kaa xakamayso ay tahay wa fi lbukhaariyi min xadiidi bni cumar nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam low yaclamu nnaasu fi lwaxdati maa aclam maa saara raakibun bileylin waxdah abada haddii dadku ay kelinimada waxaan dhibaato ku ogahay ay ka og yihiin nin safara oo wax fuushani keligii habeen ma socdeen marka macnaha kelinimadu waa waxyaabaha qofka u sahla macaasida inuu ku fekero sidoo kale firaaqada badan inaad jaanis badan haysato wax alle waxaad ku buuxisaa aanu jirin oo jadwalkaagu midhan yahay dee haddaad khayr jadwalkaaga ku buuxin weyday xaaraan iyo macaasida ayaad ku buuxin oo wakti kaa helaysa waxaa ka mid ah duruqda lagu xakamaynayo waxa weeyaan shahwatu shabaab alibticaadu can quranaa'i suu saaxiibbada xunxun oo laga dheeraado fara badana inta nin shaaboo wanaagsan ay duufsadeen saaxiibbada xunxumi idaa kunta fii qowmin fasaaxib khiyaarahum walaa tasxab ilarda fatardaa maca arada haddaad qoom iyo dad la nooshahay ka u wanaagsan la saaxiib laakiin ka u liitaha raacin si aanad ula halaagsamin oo halaagga aanad ugu hooban aad bay wallaahi u fara badan yihiin inta dhallinyar toosnayd oo diintooda ku dhaqmi jiray saaxiib xumi u xumeeyey siduu maalin uu filin daawadsiiyo iyo maalinuu sheeko xun uga sheekeeyo iyo maalinuu xumaanta u qurxiyaba yacnii tallaabo tallaabo siduu ula socday ayaa qofkiiu sarkayaa isagoo isaguna booraantii ku dhacay goora waxa weeyaan taladii ay farihiisa ka baxday ayuu ogaanayaa idan iyaaka iyaaka wa quranaa'a suu iska ilaali saaxiibka xun meel daran buu ku geyn akraja alimaam abu daawuud fii sunanihi min xadiidi anas bni malik xadiidku markaa riwaayad kala duwan iyo ruwaad mutacadidiiba waa soo saareen oo waa ay wariyeen waxa uu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam inamaa mahalu اljaliisi الصaalixi wاljaliisi الsuu saaxiibka wanaagsan ee lala fadhiisto iyo saaxiibka xun ee lala fadhiisto waxa mahalkoodu yahay yacni ninka wanaagsan iyo ninka xun la fadhiisigooda marka mithaal loo soo qaato waxa tusaale u ah ka xaamili lmiski wa naafiki lkiir waa sida ninka cadarka miskiga la ydhaayo cuduurta ugu udgoon sida ninka cadarkaa iibinaya oo kale iyo ninka buufimada waxa weeyaan afuufaya yani naafikulkiir yacni alkiir waa buufimada tumaalku birta marka uu dabka geliyo baasha uu ku buufiyo dabka uu ku huriyo ee uu ku shidaa la ydhaha alkiir marka kaa tumaalkaa birta baashaa buufimada uu ku afuufayo kaa naafikulkiirka ah ee dabkaa shidaya afuufaya iyo kaa miskiga cadarka la yidhaha iibinaya labadaasoo kaley isku yihiin saaxiibkii xumaa iyo saaxiibkii wanaagsanaa faxaamilu lmiski ima an yuxdiyaka waima an tabtaaca minhu waima an tajida minhu riixan ayiba ninkii cadarka iibinayey imaa inuu cadarkii wax kaa siiyo wa imaa inaad ka iibsato wa imaa ur udgoon inay kaaga soo baxdo wanaafiku lkiir ima an yuxriqa hiyaabak waima an tajida minhu riixan khabiisa laakiin kii buufimada ee tumaalka ayaa afuufayey waxa weeyaan dabka birta ku shidayey naafikulkiirka buufimada afuufaya imaa inuu maryaha kaa gubo oo dhimbiili kaaga soo duusho wa imaa ur xun inaad ka uriso labadaa midun weeyi macnaha saaxiibka wanaagsan wuxuunbaa kaaga soo duuli khayr ah sida saaxibulmiskiba aad wuxuun uga faa'iidayso saaxiibka xunna dhibaatunbaa kaa soo gaadhi inay leeg tahayba sida naafikulkiirkaba ay dhibaatuni kaaga soo gaadhayso صaxaxahu اlalbaniyu fi silsila mujaladka sideedaad safxada laba boqol labaatan iyo sagaal ilaahayna waxau yihi subxaanه وyومa yacض الظalm عlى yadayh yqul ya laytnي اtakhadtu mعa الrasuuli sabiila ya waylatىa laytnii lam atakid fulana khaliila laqad adlnii can الذikri bacda إid jaءanii wakana الشhayطaanu lilإnsaani khaduula waxaa lou yihi subxaanه wadkur xus nebi allow yowma yacadu aldaalimu calaa yadayh maalinta daalimku labadiisa gacmoodba uu qaninaya afka uu isugu keenayo waxaynu naqaanaa dhibaato adduunye markay dhacdo fartaa dhexda laga qaniinaa laakiin dhibaatada iyo masaa'ibka aakhiro far iyo laba iyo saddex way dhaaftay labada gacmood buu afka isugu geynaya markaasuu ku cabanayaa oo ku calaacalayaa yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila alla hoogaygiyo qoomamadayda eh maxaa nebi muxamed u raaci waaye maan rasuulkaygii raaco yaa waylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila hoogayga iyo halaagayga eh maxaa hebel i raacinayey ee saaxiib iiga dhigayey laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii xaqa iyo hanuunka ayuu iga lumiyey intuu ii yimid dabadeed wa kaana shayطaanu lilinsaani khaduula insaankana shaydaanku waxa uu ahaaday kii lugoynaya ee waxa weeyaan halaagaya idan akhi muslim si aanad hadhow u calaacalin imikaba maantaad jaanis haysataa imikaba maantaad fursad haysataa waar iska ilaali saaxiibka xun ayatuha alukhtu lmuslima saaxiibadda xun iska ilaali imisaa inan xijaaban mid inkaari ku dhacday ay lugoysa oy maryaha ka tuurtay iska ilaali waa in rag iyo dumarkuba ay iska ilaaliyaan saaxiibka xun iyo saaxiibadda xun qodobka aan ku soo gebagabaynaya ee ugu dambeeya waxa uu yahay iyadoo majliskeennu u dheeraaday muxaadaraduna ay u baahnayd majaalis intaa ka badan oo xataa cilaajka iyo asbaabtu yacni in badanoo cilaaji ay noo dhiman tahay laakiin wakhtigu aan u saamaxayn iyo majaalistani toona oo wakhtigii kale aynu munaasabad kala helno aynu insha allah tilmaami doonno laakiin waxaynu ku soo gebagabaynaynaa majliskan shabaabka ee nuqdada ugu dambayso oo ah oo laysaga ilaalinayo waxa weeyaan xumaanta iyo xaaraanta shahwadana lagu xakamaynayo waxaa ka mid ah alibticaadu can alkhalwati biاlajnabiyaat in laga dheeraado in lala gaar noqdo oo lala khaali noqdo dumarka ajaanibka kaa ah ama gurigaad ku nooshay ha kugula noolaadaan oo in badanoo aafiiba dee waxay ka dhacdaa guryaha kuwa iskula nool ama ha noqoto midaad waxa weeyaan macallin u tahay ood guriga ugu tegayso ama ha noqoto ta ardayadda ee iskuulka ama madrasadda kuugu imanaysa iska ilaali gabadh inaad la khaali noqoto iska ilaali weliba akhilmuslim ilaahay waxaad kaga baqataa diinta iyo sharafta aada huwan tahay iyo islaamnimada aada xambaarsan tahay waayo macsiyadu bismi diin markay ku dhacdo iyadoo lagu aaminay iyo faasiqa bannaankaa jooga markay ka dhacdo way kala xanuun kulushahay waanay kala edab darantao kala anshuxun tahay waxa sii ayaan daran oo sii fool xun ta kaaga dhacda iyadoo lagu aaminay bismi diin wadaadkii ilaahay ka baq oo wax allo waxa wasaa'ilulfasaad intaad ka fogaan karteed ka dheeraan karta ka dheerow mukhaalafaad badan baa ka dhaca daraasada dumarka oo khalwadaasi ay ka mid tahay oo taxfiidul qur'aanka iyo qur-aankii ilaahay aynu ummadda u dhiganay ma inuu mukhaalafo iyo xaaraan kuu soo jiidaa ka digtoonow ayuha alakhulmuslim haddaad xaafidulqur'aan tahay ood ilaahay ka baqayso xuduudda sharciga ilaahay ilaali oo adigu ha ku tuman haddii kale waxaad ogaataa qur-aanku inuu ku qaban doono yowman min alayaam in adduunyada lagugu ciqaabo ee calaamadi kaa daahirtana waaba suurtagal waayo ninka bismi diin wax ku khaldaa wuu ka khatar badan yahay ka faasiqee bannaankaa cad ee la wada garanayo waxaa alla uu yidhi subxaanah waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab iyadoo dumarkii nebiga lala hadlaayo haweenka muslimaadka o dhanna ay la xukun yihiin baa alla waxa uu yidhi markay dani idinka gashee dumarkii aad wax uga baahataan eed wax weydiisanaysaan xijaab gadaashii wax ka weydiiya dafuun hawlo odhannina ee xijaab gadaashii wax ka weydiiya nabiguna sala allahu alayhi wasalam kama fi saxiixayni min xadiidi cuqbat bni caamir waxa uu yidhi iyaakum waddukhuula cala annisaa war iska ilaaliya hooy war dumarka ha la yska ilaaliyo u gelidda loo gelaayo iyaakum waddukhuula cala annisaa dumarka laysaga gelaye daf loo odhanayo waar iska ilaaliya oo iska jira faqaala rajulu min alansaar nin ansaariya waxa uu yidhi afara'ayta alxamwa yaa rasuula allah rasuulkii allow bal dumaashigii ka warran waa ninkii gabadha qabay walaaladii iyo ilmaadeeradii waxaa la yidhaha xamwigu waa aqaaribu zawj waa ninka walaaladii iyo ilmaadeeradii iyo qaraabadii iyo xigtadii ninka weeyi gabadhiina dumaashiga u noqonayay markaa nin baa yidhi bal dumaashigii ka warran ninkii reerka oo maqan walaalkiiba hadduu reerka iska sii haysuu iska sii joogo bal ka warran oo uu guriga iska sii galo macnaha isagu uma jeedo dee inuu ninku xumaan sameeyo ee wuxuu u jeedaa bal isagu gelidda uu u gelayaa dhibaato miyay leedahay inuu ninkii dumaashigaha uu gabadhii isaga sii galo uu gurigii iska sii joogo rasuulkii allow bal ka warran qaala alxamwu lmowt wuxuu yidhi dumaashigu waaba geeri isagu nololba ma aha ka qariibkaee ajnabigeen reerka xidhiidh iyo xigtaba la ahayn kaasaa dhaame eh kani waaba dhimasho waxaad isweydiin kartaa oo kanaaba reerka xidid iyo xigtaba la ahe siduu dhimasho u noqday wuxuu dhimasho u noqday ninka qariibka ee ajnabiga ee bannaankaa ka imanaya waa la wada arkaya waa layska eegaya war kani muxuu ahaa baa la odhanayaa soo maha markuu guriga fooda soo geliyaba oo kanayuu ahaa waa layska eegaya marka ninka ajnabiga ah si sahlan uguma suurtowdo inuu reerka baabi'iyuu xumaan ku sameeyo laakiin dumaashiga sida loo leeyahay waa ninka walaalkii ma cid baa iska eegaysa usoo gogla biyaha usoo dhiga cuntada usoo dhig ma cid baa odhanaysa muxuu ahaa kani haddaanu ilaahay ka baqanayn dumarkuna waa daciife lidaalika waxaanu ka maqalnaa axdaada iyo dhacdooyinka waddamada khaarijka iyadoo waddankeenna laftiisa imika dhacdooyin xunxun ay ku soo bateen waynu maqalnaa dhacdooyin wada noocaasa oo qaarkood muxaadaroon iyo cajalada ay culimmadu ku duubeen nin waxa weeyaan walaalkii reerkiisii sii baabi'iyeyba kuwo waxa weeyaan maxaarimtoodii wax ka dayoo dib ugu laabtay waxaasoo dhan maxaa sababaya marka wasaa'ishii fasaadka dadka laga xakamayn waayo ayaa maxaarimtii ay isku hunguroonayaanoo xumaan iyo xaaraan ay iska dayayaan oo ninkii waxa weeyaan walaalkii gurigiisii uu fasahaadinaya oo aanu ka qiiroonayn nebigu waxau yidhi markaa kaasi waa dhimashay iskaba ilaaliya idan akhi lmuslim wa ukhti lmuslima raggaa iyo dumarkaa galaabaxaya isku soo gelaya ee isku imanaya ha layska ilaaliyo iyaakum waddukhuula cala annisaa hiblaayaan booqanaya iyo hebel bay booqanaysaa balaayaa ka dambaynaysa haddaan ilaahay laga baqan subxaana yacnii waxa dawaabid sharciga waa in loo dhigo waayo tasaahul fara badan baa baabkaa inaga galay xataa xumaan ka weyna haddaanay dhicin waxaa layska fudaydsaday waxyaabo badan oo xaaraana oon kuu bannaanayn dhallinyarta iyo daa'yartu aad iyo aad waa inay u digtoonaadaan waayo diintaadu waa raasamaalkaaga haddaad weydana waad khasaarta addiinu ra'su lmaali fastamsik bihi fadayaacuhu min acdami alkhusraan waxaa saxiixeynkana ku sugan xadiidka ibnu cabaas uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam laa yakhluwanna axadukum bimra'a ila maca dii maxram ruuxna yuu gabadh la gooni noqon oo aanu la gaar noqon iyadoo maxramkeedii uu la jooga mooyaane khaali yuu la noqon gabadha haddaad wax u dhigayso maxaarimteedu ha la joogaan laakiin cidle ha la tegi walaalayaal waxaad moodaa anigoo soo koob in fara badan islahaa inuu majliskuna dheeraaday haddana wax badani ay hadhsan yihiin laakiin maanta intaa dhaafin kari mayno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu ka yeelo shabaabka muslimiinta kuwo dhowrsoon oo cifadooda iyo dhowrsoonaantooda ilaashada xumaanta iyo xaaraantana naftooda ka xakameeya allaha inaga yeela rag iyo dumarba majliskeennan mid waxa weeyaan inta soo xaadirtay loogu dembi dhaafay allaha ka yeelo ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaas siduu inoogu jamciyey jannadiisana ha inoogu walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www dt manhaj online com